mudane maxamed cabdi waxaad faahfaahin naga siisaa booshinkan aad baarlamaanka dhawaan horkeentay iyo waxa uu ka hadlayay guud ahaantiis horta guud ahaantiisa mooshinkan wuxuu ahaa mooshin aan ugu doonayna inaan dowladda ku dhiirigelin dhaqaale ziyaado inay siisa wasaaradda cusub oo horumarinta gobolka saad ogsoon tahay markii dowladdan la dhisay waxaa la sameeyey wasaaradda horumarka horumarka gobolka gobolada waqooyi wasaaraddaasoo marka annaga aan daraawo badan ka muujina lacagta la siiyey maxaa yeele lacag aada u yar ayaa loo qoondeeyay budgetka hadda iyo budgetka horeba marka si aynan fursaddan ee ummadda oga fakanin yaan waxaan aniga qiyaastay marka inaan baarlamaanka mariya mooshin ah dowladda ku cadaadinaya inay boqolkiiba shan iyo toban barcent ah oo markii lacagta kenya loo xisaaba soddon bilyan oo shilin noqonaysa inay sanadkiiba lagu deeqa wasaaraddan si markaa arrimaha farada badan oo hor yaalla sijidadka iyo iskoolada oo iskoolada inay ku jirto jaamacadaha iyo maaragtay biyaha caafimaadka beeraha warshadaha guud ahaan adiga yacni waxa waaye dibudis cusub gobolkani marka lacagtani waxaan u malaynayaa oobadawey aan qiyaasay oon ku idhi aynan ka badanan muddo daba sano ah maxaa lama rabna annaga wasaarad wakti walba u muuqata inay deeq tahay inay tahay wasaaraddan waa lidin hagaajiyey maxaad kalood u baahantay marka wasaaraddan waxaan rabnaa wasaarad toban sano ayna ka badneen yacni tobanka sanooo soo socda sanadkiiba inay lagu mintada in la siiyo soddon bilyan dhinaca dowladda ah intaas in lamid oo ka badanna looga helaa maarata caalamka yani international communityga masana donarska kuwii loo yaqaano si markaa horumar rasmi ah gobolkan uu gaara maxaa aad iyo aad buu u dambeeya markii la fiiriyana dhulka uu ku fadhiya baaxadiisa waxaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan yacni markii laga soo bilaabo turkana ilaa iyo laamo la yimaado waxaa loo yaqaanaa yani northern and other irelands gobolka northeastern keli ma aha way ka weyn tahay baaxadda maaragtay hadda wasaaraddan lagu talagalay marka laakiin hadda meesha ugu weyn oo indhaha badan annagaan ku qaban doono waxa weeyaan northeastern maxaa yeele midda aan leenahay yacni gobolkani haddii lacagtan loo hela horumar yacni degdega ayuu gaari karaa oo waddanka ula soo qabsan karaa mudane sidaan ka warqabno toddobaadkii dhawaa aad baa looga dooday mooshinkan aad keentay baarlamaanka kasakow maanta baarlamaanka dib ayaa la isugu soo noqday bal mooshinka wuxuu ku dambeeyey in la meelmariyey kale sharaxad naga sii mooshinka waa la meelmariyey dowladdana wasiirka waxaa imaaday maaragtay lacagta waddanka wuu imaaday wasiiradda maaliyadda wuxuuna aqbalay maaragtay mooshinkan rabitaankiisa marka waxaan rajaynaynaa hadda oo tallaabada xigta oo ah inaan ku qasabna marka sanadka horteena in lacagtaani la meelmariyo iyadoo markaa guddi baarlamaanka ka dhisan oo la yidhaahaa guddiga fulinta aan la kaashan doono ilaa aan ka hakaqsanna in wasaaraddani ayna noqonin wasaarad lagu talagalay yacni dheelatir iyo siyaasa mooyaane inay noqoto wasaarad rasmi ah oo ummadda anfacaysa inay noqoto baan jecelnahay waa gartay waxaad ka dhawaajisay wasaaraddan dooni mayno inay noqoto wasaaradda gobolka mar walba lagu qanciyo marka qorshaha had jeerta sida aad qorshaysateen waxaad hindisaha idinku jirtaa in wasaaraddu hawlaheeda ay toban sana gudahood kusoo abtirta kadibna uu gobolka uu la mid noqdo gobolada intiisa kale ha sidaas weeyaan inayna noqonin wax yacni wasaarad wakti walba oo joogto ayna noqonin oo mishaar lagu cuno ayna noqoto wasaarad waktigeeda cad yani kooban yahay oona toban sana aniga hadda mooshinkan wuxuu leeyahay toban sana ayna ka badanin yani jiritaanka wasaaraddan waxaana rajaynayaa toban sana gudahood haddii dhaqaalahan aan haddima soo sheegay iyo dhaqaalaha kale oo caalamka nooga imaan doona laisku dara yacni horumar ziyaado ah ayaan gaaraynaa marka waxaan noqonaynaa gobolada kale baa lamid noqonaynaa marka waxda gobol gooni ah wasaarad lagu samaynaya ma dhici doonta marka mustaqbalka waa gartay gobolka waqooyi bari inkastoo wasaaraddu ay kaafargaraynayso sida ka muuqato gobolada badan ee dalka ee dhinaca waqooyi oo ilaa turkaan ay ku jirto hase haatee gobolka waqooyi bari waxaanu ognahay isagu wixii ka horreeyey xukuumaddii naaka ee labada kun iyo saddex intaysan soo galin inuu tan iyo xorriyad markuu qaatay dhib badan ee uu gaaray gobolkaasi xagga horumarka kadib dhacay marka ma isleedahay sidii loo soo gaarsiin lahaa gobolada kale dalka waxay toban sana ku filnaan kartaa wala horta waxaan isleenahay inaan ku cadaadino wakti go-on haddii tobankaas sana markay gudaheed aan u aragnay in maarata loo baahan yahay wakti ziyaado ah waa lagu darsan karaa cusri male laakiin horta waktigan hadda hore oo tobankan sana waa inaan ku cadaadino inay muddo toban sano ay wadanka ay soo gaarsiiyaan intiisa kale marka haddii ay u muuqato marka inay wakti badan loo baahan yahay wax cusri maaha yani waxa weeyaan wax haddana dowladda laga codsan kara in wakti lagu sidira maxaa yeele marka iyada infrastructureka dowladda iyo wasaaradda wuu dhisan yahay marka ku kordhiskeeda ma adkaan doona doona laakiin hadda ayaan diidayna inay noqoto wax iska open ah oona xadidneen oo wakti lahayn marka inayba dee un mashaariic yar oo dhowr laba bilyan saddex bilyan oo recurrent expenditure loo yaqaan yani bixinta mashaariicda wax inay noqoto baan diidaynaa waxaan rabnaa inay noqoto yani wasaarad wasaarada mashruuca oo wax ku ool maaragtay gobolka wax ku ool u noqon kara inay noqonin wax yani yani oo lagu tiragalay marka inayna lagu qanciyo haddana siyaasa markii la gaarina lagu sii qanciyo inayna noqon waa garti mudane waa arrin wanaagsan hase haatee dadka gobolka waqooyi bari ku dhaqan iyagu galataba ku dhagaysanaya waxyaalahay aada uga cabdaan waxaa ka mid ah arrinta wadooyinka si aad ka warqabto gobolka haddii roob yar uu da-o wuu kala xidhmaa iska isu socodkiisa uu istaagaa marka maadaama adigu aada mudane tahay oo aadan wasaaraddii aadan ka tirsanayn hase ahaatee ka xildhibaan ahaan ma kuula muuqataa priority-ga mudnaanta koowaad in la siiyo in waddooyinka deg deg wax looga qabto gobolka ha mooshinkaa ku xusaya markaad fiiriso yacni mooshinka akhriskiisa markaad fiiriso shayga ugu hore oon xusayna waxaa weeyaan infrastructure iyo security haddii labadaas markaas ay gobolkaas usan helin yacni dhismaha infrastructureka oo jidka ugu weyn yahay iyo nabadgelyada oo la sugo labada hadiisan helin horumarka lama gaari karo yani labada ugu muhiimsanaad oo foundationka weeyaan marka waxaan isleeyahay dawladdan aan ku cadadinaynaa maaragtay wasiirkana si runta de wasiir u dhashay gobolka weeyaan yani wuxuu dareensan yahay wixii loo baahan yahay iyo sidai wax loo qaban lahaa waana ka wada tashanay inay yani xooga la saara wadooyinka marka waxaan isleeyahay haddii dhaqaalo ku filan marka wasaaradda ay hesho oo ayna noqonin wasaarad yani meesha un iska joogto oona dhaqaala haysanin dhaqaale hadday hesho shayga ugu koow oo xooga aan saarayna waa wadadan gaars ilaa mandhaara aadaysa iyo wadada isku xiraysa maaragtay haddana gaars ilaa iyo jaara wadada isku xiraysa wajeer ilaa iyo mooyaale yani iyo wadanka gudihiisa yani degmooyinka degstryaalka hadda farada badan oon oon hagaajinay isku xirintooda waxay u baahan tahay dhaqaala badan in la geliya laakiin haddii la helo wadadooyinkan wanweyn waa laisku socon karaa bacsharadaa kor u kacaysa degmooyin badaa ku dhismaaya warshadaha soo gelaya marka yani caalamka imaanaya oo dalxiis baa loo imaanaya marka xaddaafay noqonaysaa maarata horumarka wadanka haddii wadada la hagaajiyo waddooyinkaasna xoog saarayna hadda waa gartay inta badan dadka gobolka waqooyi bari oo ay soo daashatay muddadii dheereyd ee cadaadiska iyo haddii alla kuu ron yahay ee emergency loogu iska saarnaa iyo in in badan mudanayaal badan oo baarlamaanka usoo geli jiray oo oo iyagu ku ekaa oo keliya dana kooban oo marka horumarka gobolka dhan aan ka fakari jirin maadaama baarlamaankiina nahaa deerta adinku ma ka tashataan ma iska aragtaan idinkoo isu eegaynin in aad tihiin asxaab kale siyaasadeed kale tihiin isu riixaynin xagga siyaasada gobolka sidii loogu soo jeesan laha waad aragtaa maanta qarnigii koob iyo labaatanaad baa la marayaa gobolkii waqooyi barna wuxuu dadkiisa ka hadlayan meelay ku socdaan iska daa waxbarashadii kalete may aad iyo aad yani waxaan leenahay guddi oo maaragtay uu guddoomiye u yahay wasiirka difaaca uu yahay secretary maaragtay cabdiqaadir mashimoo cabdiqaadir oo naga soo doortay mandera mandera central marka guddigaasi annaga wadir ka wada tirsannahay aad baan isku maqalnaa fadhiyo badan baan hagaajinay waad ogsoon tahay inaan hadda gobolka aadnay oo la soo hadalnay ummadda annagoo marka arrimaha security-ga xooga saarayna annagoo wada socono runtii yani wax tashuush ah iyo iyo kala yani iskala maqnaana annaga ma qabno inteena waan isku xirannahay keli waxaan samayn karnaa de inaan codsiga soo joodina fulinta dawladda laga raba anaga hay-adda fulinta ma lihin laakiin inaan ka tashano wakti walbana aan ka tashano horumarka wadanka ilaa wadankii ummadan yani aaday udhibaysan tahay intii baarmaan ku jirta un baana hadda codkeeda wadata oo maarata u hadlaysa marka aad iyo aad ayay runtii yani xibnaha baarlamaanka hadda gobolka ka jira ay isku ay ku wada socdaan heshiisay ku yihiin waxay ahayd madmadowna uusan jirin guddoomiye iyo maaragtay secretariat ayaan leenahay marka aad iyo aad runtii alxamdulilah waan waan fiicannahay wadankan hadda shacabku waxaan weydiisanayna maarata inay taageero muujiyaan ducana nagu kabaan maarata maxaa yaele arrin aad aad culus ayaan ayaan hortaal waa mahadsan tahay mooshinka aada soo bandhigtay baarlamaanka maantana la meelmariyey waxaa ka mid ahayd sidaad haddaba sheegtayba laba qodob oo ah dhinaca infrastructureka sidii loo dhisnaa iyo dhinaca ammaanka dhowaan idinkoo wafdi gobolka ka kooban mudanayaasha gobolka laga kasoo jeeday ah waxaad tagteen madaxrunta gobolka arrimaha aad ida aad dareenteen waktigan ee ammaandara ah dadka ka wacyigelinayseen bal mudane noo sharax maarta runtii yani arrima hadda kolleyba annaga markaana taabanaya directly ma jirin midda ugu koobay dadka yani wakti xasaasi waxaa lagu jiraa oo oo abaar fara badan ee wadanka ummadda hayso horta inaan dadka dhex tagno oga tacsiyayna abaartaas inuu ilaahay keenay inuu rabbina ka qaadi kara oo marka bal ay og yihiin annagana ilaa iyo xad ilaa iyo xad inta aan ka hadli karna oon u dooli karna aan u doodayna midda labaad oon ogsoon tahay ummaddan ay ogsoon tahay waxaa weeye dhibaato badan ayaa ka jirta waddanka dariska ah oo soomaaliya yacni kayaab aan qabna maaragtay dhibaatada ka jirta inay gobolka kusoo faraarto oo ay dhib u keento ummadda iyo iyo security dibashada ee umma ay dhib u keento oo marka aan dhalin- dhalinyarada aan kala talinayno maarata inay taxadaraan eh, inay marka ummadda wixii soomaaliya annaga hadda yacni aan u qaban karna gobol ahaan ay duco tahay Eh, wixii taageero ah dee qarannimo ay ku dhisanaan aan diyaar oola nahay laakiin inaanan dhinaca dawladda ayna faragelinin oo dawlad ahaan ayna soomaaliya arrimaheeda u faragelinin xusuusan dhinaca militariga ah oo ciidan kenya uu leeyahay halkaa la geenin inaan shacab ahaan annaga haddaan ku noolnahay gobolkaas aanan faragelinin oo wixii meesha ka dhacaya faragelin oo dhibaato iyagu keeni karta mase annaga noo keeni karta aanan sameynin marka inta inaan ummadda maarata ka waanina oona u sheegna inay maarata aan ka wada midaysannahay iyo guud ahaan haddee inaa wakti walba waxaa muhiima marka wakti la joogaba in gobolka lagu soo wareega shacabka lala tashada maxaa lay nairobi iyo gobolka aad u kala fog yihiin mandera ninka jooga iyo ninka hadda nairobi jooga waa ilaa iyo kun kilomitr eh, taqriiban marka wakti walba wadankii sidii loo rabo looma tegi kara yani iyadoo marka ay xed- dhibka ay noqonaysaa jidkaa dheer iyo trackinka ma- dheer oo la maraya laakiin wakti ina loo baahan yahay dad dad loo taga oo mase iyaga guddiyaal laga soo qaado meel la iskugu imaado laga si ayaan dhaweyta tala fiican baa noo soo baxda runtii waana ku dhiirigelinayna ummadda inay nabad ku noolaadaan faragelin shisheeyana yani annagaana soomaaliya u ribin ha ka imaato gobolka ha ka imaato ke- dowladda kenya ha ka imaato dowlad kale oo qaas ah arrimaha soomaaliya ina soomaalida loo daaya oo marka iyaga ay tashadaan annagana maaragtay wixii taageero ah oo yacni kaalmo ah diyaar baa u nahay wixii ku saabsan dib u dhis iyo qaran soo celin soomaaliya waa gartay een, arrimahaas haddaynu ka nimaadno mudane een, eh, oo arrinta jirta inta badan ee dadku eh, tilmaamaan waxaa ka mid ah een, eh, muda- lacago badan baa la sheegaa gobolka Een, tusaale ahaan maalin dhaweyd budgetkii oo kale markii eh, eh, la akrinay bishii june oo kale een, constituency kasta lacag baa loo she- loo qoondeeyo fara badan oo laba boqol oo milyan gaaraysa Een, dadku maanta marka ay maqlaan wasaaraddii gobolkiini horumarinaysay ee horumarka gobolkiina qaabilsaneed lacagtan intan la eg ayaa lagu loo loo loo qorsheeyey oo lagu maalgelinayaa isla markaana baarlamaanku ansixiyey mar haddii baarlamaanka golay sharci doonjinta ay kasoo go'dayna xukuumadda ay ku qasban tahay Een, ilaa inteebay kalsooni aad sideeda waa lagu qabi karaayo arrintani way hirgelaysaa dadkii oo- oo gobolka horumar wuu ka heli karaa horta ugu horeyntii morta waxa weeyaan muhiimadda mogtahay waxa weeye dawladda waa baarlamaanka iyo xubnaha dawladda iyo judiciaryga weeyaan horta marka yani saddexda dawladda u qaybsantaa Eh, dawladda fulinta marka waa iyaga laga rabaa baarlamaankana waxaa laga rabaa inay soo jeedinta iyo dhibaatada ummadda inay sheegaan annaga hadda waajibkana saarnaa oo ah in dhibkiin aan sheegno booshin aan keenno oo arrintaas ka hadlayso dhaqaale codsi maxaa yeele haddii ina meesha dhaqaale la gelinin horumar lama gaari karo ina dawladda lagu cadaadiyo ina dhaqaale ay bixiso kala fadhilka baarlamaanka oo idil iskugu imaado arrintaas maarata qiimeeyey ka dooday oo miriyey annaga guul ba ay noo tahay haddaan nahay maarata ku nool ummadda gobolka ku nool iyo madaxdaba maxaa yeelay dhibkii aan sheegayna ayaa nala nala nalala wajahay ee baarlamaanka nala waafaqay oo la mariyey marka waxaan rabnaa midda labaad oo ku xigta waxaa inaan ku cadaadina marka dawladda waxa waa mooshin waxa weeyaan rabitaan waay inaan ku cadaadina marka inay mooshinkaan meel mara Eh, isma lihin marka hadda maanta maadaama la mariyey beri lacagtaa lasoo lacagtaa la helayaa laakiin waxaan isleenahay waxaan dawladda yacni kusoo jeedinay indhaheeda dhibaatada jirta gobolka iyo inay xadku dhan yahay wixii loo baahan yahay inay wax ka qabtaan marka dee waa rajo yaan muujinaynaa ilaa iyo budgetkan iyo kan udhexeeya kan labaadna waxaan isleenahay way way qaabili doonaan haddii marka ay didaan dhibaato shan doon haddana gobol ahaan oo shan doon waxaan leenahay ummadda usoo bandhigayna war annagu waxaad noo dirteen baa waajibka waa gudanay dawladdan ayaana diiday dawlad kale miyaan doonanaa see aan yeelnaa waa arrin laskugu imaan doona marka mustaqbalka taas waa gartay arrimahaas haddaynu ka nimaadno iyo iyo xagga horumarka gobolka een, een, waynu ognahay xuduudda kenya ee, iyo soomaaliya udhexaysa waa xidhan tahay Een, arrinta la xidhiidhana waxaa ugu muhiimsan een, een, meeshay ku taalana nin walba waa yaqaanaa mudane waxaa inta badan dhacday in dadka lagu baaro buundada gaarisa oo xuduudda u jirta laba boqol saddex boqol ku dhawaada oo kilomitr arrimahaasi maydii muuqataa dadka makala hadashay mas-uuliyiinta gobolka iyo laamaha ammaanka qaabilsan in dadku magaalada caasimadda hadday joogaan aysan xaq u lahayn in gobolka lagu halkaa lagu fatasho oo markay nairobi soo socdaan balse xaq loogu leeyahay in xuduudda markay kasoo tallaabayaan oo kaleeto halkaa lagu baaro wallaahi runtii arrintaasi waa muhiimadeeda ay leedahay dhowr jeer ayaan ka hadalnay haddaan nahay dadka mas-uuliyadda gobolkaasi ka- kasoo jeeda Eh, gudaha baarlamaanka ee su-aal la keenay waan kaga doodnay khalad weeyaan maaragtay in xuduudkii dadka lagu baari lahaa afar boqol oo kilomitr gudaha yani lagu baaro aniga baaritaanka waa arrin security ah dadka maxaa loo baarayaa yani ma dhihin laakiin waxaan leenahay oo khalad ah in gudaha lagu baara ninka la baaraya in xuduudka lagu baara libo iyo diif iyo mandera iyo maaragtay dhulkan ijara oo xuduudka ijara laleedahay soomaaliya cunga waxaalahaasoo idil aan leenahay waa entry points waa lagu xaqa in lagaga baara laakiin waxaa khalad ah oo maarata ka meeldhac ku meeldhac ah inay dadkii gudaha wadanka gudihiisa lagu baara maxaa yeele macnaheeda waxa weeyaan inta laga meesha baaritaanka ayaa xuduudka u yahay inta kalena inta kalena macna ma weyn ma sii leh saasna waan ogsoonahay inuu wadanka inaa ka balaaran yahay marka waa khalad kala hadalnay maaragtay waa nidaam laga soo dhexlay xukuumadaha oo khalad ah oo aada u dambeeya oo maaragtay annagu aan raalli ka ahayn mar walbana aan ka hadalno ilaa ay ka joojiyaan yani arrintaas ma kama daan doona marka hadalkeeda iyo kasheekashadeeda kama joo kama daan doona waa gabta si kooban adigoo ka jawaabaya arrinta la xidhiidha abaarta eed ka dhawaajiso gobolkii inkastoo arrin rabaani ay tahay abaar weyn baahdida ka jirta dadkuna waxay aalaaba baadka iyo biyaha ay aada uga hadlayaan mashruuc biyo dhaamin ah oo aad ka warqabto ogaalka oo xukuumadda aad idinku maadaama aad golihii baarlamaankutiin aad kala hadasheen in biyo dhaamin loo sameeyo dadka tusaaleahaan qofka maanta xabaas weynu joogoo kaleeto aan ceelashiina ay ciriiri ku yihiin warihiina aad go-aan oo qalaleen oo kale arrimahaas ka waran arrimahaasi warta annagu naftakan waan tagna wadankii maxaa yaele waxaadan arkin kama sheekayn kartid aniga waan soo wareegay inta tule oo hadda wajeer south ay ku kooban tahay idal baan soo maray waxaan soo ogaaday dhibaatada aada iyo aada ummadda u hayso inay tahay yani emergency inay tahay xaalad degdega loo baahan yahay marka dawladda inay maaragtay tallaabo ka qaada wasiirka koowaad oo prime ministerka hadda baarlamaanka doodiisa ayaan ku jirnay oon leenahay kow dadka inay biyo loo geeya meeshay joogaan laba meesha oo coos leh oo marka biyana lahayn inay si degdega looga qodo maaragtay ceelo looga qodo si xoolaha ay ku badbaadaan saddex raashin tiradhaaf inay dadka loo geeya afar shiraalka maaragtay ceelash oo matoorada ilaa dadkii lacagga hadda iskaga bixiyaan shidaalka ma haystaan xoolihii bee qiimo ma leh inay markaa shidaal bilaasha lagu deeqa ilaa iyo abaarta deg deg ay ka baxayaan maaragtay inay marka gurmad gargar ah oo deg deg ah oo ku badbaadeen ummadaasi in lala gaaray oo shacabkii iyo xoolahoodii iyo meelihii injimo u baahan in injimo loo gada dhowr meel aan ogsoonahay oo injimo u baahan oo injimihiina ay biyaha soo saari lahaayeen mar iyo coos in ummadda loo geeyay maxaa wadanka kale coos baan in laga heli karaa laga yaabaa marka dhulka beeraha inay si degdeg ah coos inta looga qaado xoolaha loo geeyo weliba kuwa yacni irmaanka ah oona aada u soconi karin oo talooyinka jooga in loo geeyo si marka iyagana ku badbaadaan marka sidaas ayaan yaan soo jeedinay talooyinkaasi waxaan rajaynaynaa dawladda inay qaadato waxaan hadda celinaynaa maaragtay hay-adda la yidhaha irelands resource management project oo sidai runta ee isku soo bixiso inay aada ugu dadaasho ummadda gobolka ku nool waxaan is leenahay marka dhaqaale haddii la siiya ziyaado ah inay maaragtay hay-adda ceenka oo kale inay shaqo badan qaban karta raashinka ummadda baahi badan baa haysay raashin fara badan loo geeyo khusuusan kuwa yani xoolaha intay la kaceen magaalooyinkana ka fogaadeen raashinkana ayna haysan meesha joogan raashinkooda lagu geeya baan waan soo jeedinay waana laga qaatay waxaan is leenahay tallaabo deg deg a laga qaban doonaa mustaqbal yani muddo laba wiig saddex wiig horteena way dhammaan doontaa walaas waa gartay taadaynu ka nimaadna xagga dadaalka xukuumadeed la qaaday waxaa jirta ganacsato hanti haysata oo gobolkii kasoo jeeda iyo qaar soomaaliya oo iyadguna wadankan investmentka gashaday oo dhammaantood xaafadan hadda nairobi ee soomaalidu ka degtay islii degan oo hanti millions of dollar ku ganacsada ma la kala hadashin guddigooda oo iyaga laftigooda arrimaha maadaama inta badan ee dhawaanay xitaa ay ka qayb qaateen oo allabari salaad ay u tukadeen inay leeyahay gobolka roob u shubaya dalkaba wallahi runtii si si si kooban ugamaana hadlin dhinaca dawladdan baan xooga saarnay laakiin waxaan isleena iyaga naftigoodao dareenka way qabaan umana baahna inaan runtiina anaga maaragtay aan ogeysiino maxaa wadanka u dhasheen annaga oo kale weeyaan halkan ay joogaan dhibaatada wadanka jirta way ka warhayaan mase daraanka kala socdaan mase qaraabada usoo waramaysa waxaan iyagana ka codsanay inay inta isxilqaamaan bal waxay gargaar geysan karaan wadanka gudihiis loo geyn kara inay iyaga oo ganacsato ah intay isku xirmaan ay geystaan unba iyagana ku dhiirigelin lahayn ugu dambeyntii adigoo mahadsan mudane maxamed cabdi afay mooshinkan waxyaalaha ummadda maanta ka faa'iidi karto iyo iyo ujeedadeedan ku dhaliso adoo noo soo koobayo iyo waxda ugu baaqi lahayd dadkaba ereyga adoo raacsan ugu dambeeya ama hata mooshinka yani raba waxa waye inuu baarlamaanka kenya inuu horta qiimeeyey dhibaatada waddanka ka jirta oo waqooyi bari oo baarlamaanka kenya aan laba boqol iyo labaatan xibnood iyo baarlamaanka kawenya markaa go-aan baarlamaan hadduu noqdo go-aan culusuu noqonaya inuu markaa qiimeeyey dhibaatada jirta iyo inuu markaa haddana dawladii ku canaantay in dhaqaale ziyaada loo raadiyay gobolkan sidii ku dhismi lahaa taas waa kow horaan namaan haysanina baarlamaanka go-aankiisa ma ahayn dawladda un bay ahayd rabitaan dawladda ka socda laakiin hadda baarlamaanka oo laba boqol iyo labaatan xibnood ayaa wuxuu gartay lacagta la siinaya wasaaradda inay lacag yar tahay anfici karinna wixii qabo wixii maarata wixii loo baahan yahay iyo dhibaatada jirta marka ka baarlamaanahan in dawladda yaanada ku canaantay in lacagtaa la badiyo shacabkana hadda ay maarata inay ogaadaan doodii baarlamaanka ka dhacaysay inay ahayd dood iyaga maaragtay dan u ah ummadaasi dan u ah inay markaa sidaas oo la socdaan oo markaa inay ogaadaan yani xubnihii baarlamaanka waajibaadka saarnaa inay kasoo baxeen oo wixii hore ay noqota markaa waajibaadka dawladda dhinaceeda saarnaa waana wada waana waana wada xiriiri doonaa intaas unbaa hadda ereyga ugu baaqaysa shacabka gobolka iyaga ku dhinaca nabadgelya dhinaca walaahi guud ahaan inay isku xirmaan nabadgelyada inay ka inay maarata aad iyo aad u ilaaliyaan midnimadooda inay ilaaliyaan abaarahan inay allabare loo adeego ilaahay abaarta naga bixiyo iyo inay usoo duceeyaan xibnaha baarlamaanka guud ahaan meesha hadda baarlamaanka ku jira si ay howshan ay ku gutaan waa mahadsantahay